hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ayaa maanta oo jimcaha sheegay in soddon qof oo muhaajiriin oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ay qarraqmeen kadib markii dooni ay saaraayan ay ku degtay xeebaha dalkaasi yemen mukhalisiinta doontaasi ayaa waxaa la sheegay in rakaabka ay rasaas ku fureen markii dunidu ay digaysay jacfar kuukay oo haatan stuudiyaha igu heliya ayaa warbixintaas soo jeedinaya jacfar mahadsanid ibraahim wakaaladda socdaalka adduunka iyo hay-adda qaxootiga oo labadaba qaramada midoobay hoos taga ayaa walaac iyo cadho isku jira ka muujiyey geerida soddon ruux oo qaxooti ah oo doon ay ku socdaalayeen ay kula qallibantay meel aan ka fogayn xeebaha cadan toddobaadkan dadka ka soo badbaaday shilkaasi oo qaarkood la geeyey xerada alkharas ee ku taalla gobolka laxaja ee dalka yemen ayaa ku warramay in doonta ay saaraayeen dad tankeeda ka badan oo tiradoodu ay gaaraysay boqol iyo konton iyo laba ruux oo soomaali iyo etoobiyaan isugu jira doontu waxa ay xeebta bureeqa ee magaalada cadan ka shiraacatay saddex iyo labaatankii bishan iyadoo ku sii jeeday dalka jibuuti waxaa la rumaysan yahay in doontaasi ay wateen rag muharibiina oo hay-aduhu ay ku sheegeen kuwa damiirku uu ka dhintay waxa ay isku dayayeen in qaxootigan ay ka tahriibiyaan yeman geeyaanna xeebaha jamhuuriyadda jibuuti wararku waxa ay tilmaamayaan in muharibiintu ay lacago ka qaateen qaxootiga doonta ayaa gebi ahaanba rogantay kadib markii ay rasaas u isticmaaleen dadkii doontaasi watay rakaabkii saraa rakaabka ayaa isugu jiray boqol iyo kow etoobiyaana iyo konton iyo kow soomaali ah soddonka ruux ee shilkan ku nafwaayeyna waxa ay isugu jiraan labadaasi jinsiyadood hay-adda i o m ururo ay bahwadaag yihiin iyo ilaalada xeebaha yemen ayaa ku howlan sidii faahfaahin looga heli lahaa qaabka uu shilkani ku dhacay waxaana hay-addu caawimaad isugu jirta raashin iyo biyo u fidinaysaa kuwii dhacdadaasi ka badbaaday agaasimaha hay-adda i o m william lasy swing oo maanta hadal ka jeediyey shirka davos ayaa sheegay in muddo shan sano ahba ay ku baaqayeen in la dhowro nolosha dadka taasoo uu hoosta ka xariiqay in ay mudnaan gaara iyaga u leedahay waxa uu intaasi raaciyey yeman qayb weyn ayay ka tahay baaqeenna waxaanan walaac xooggan ka qabnaa wararka ku aadan dhacdadan ugu dambaysay ragga wax tahriibiyaha ayaa inta badan waxa ay doonyaha saaraan rakaab tankeeda ka badan marka ay gudaha badda gaarto oo ay wajahdo cabsi la xiriirta in ay quustana waxa ay rakaabka qaarkood ku sandulleeyaan in ay doonta ka degaan oo ay biyaha isku tuuraan si ay culayska uga fududeeyaan rasaasta doontan ka dhex dhacday wax yar ka hor intaanay qallibminna waxaa loo badinayaa in tahriibayaasha lagu cabsigelinayay si ay badda isugu ridaan wixii ka horreeyey sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii tahriibayaal etoobiyaan iyo soomaali u badan ayaa naftooda ku biimayn jiray socdaal halis ah oo doonyo aad u tabar daran loo adeegsado kaasoo ay ku geli jireen waddanka yemen laakiin wixii ka dambeeyey markii uu dagaalku dalkaasi ka qarxay dadku waxa ay bilaabeen inay dib u soo tahriibaan iyagoo mar kale nafsadooda biyaha ku soo biimaynaya